waa waa waa mid waa la socotaa meesha waxa marayaan arrintan hadda soo noqodka ula noqday ra-iisul wasaaraha la magacaabay oo cabdiaxmed cabdirashiid cali sharmaarki intaas waxayna hadda dhacdooyinka ugu waaweynaan hadda hayna way jiraan dhacdooyin badan oo u baahan in laga hadlo waxaan umalaynaya taas wey inaad ujeedid maaragtay arrintaas waxaa ku saabsan waayahay maxaa is leedahay xaaladda dalka sidan haddii ay kusii socoto waa uu ku dambeyn karaa
insha allah waxaan urajeynaa dalku inuu wanaag iyo iyo iyo iyo dhaxlo nimo iyo soomaalo isu timaada oo jidka toosan qaada laakiin warosay u muuqtaanin haddaad aynu ka hadlo xagga nabadgelyada iyo xagga samaynta ciidamadii iman maanta ciidamo samaysnayn soomaaliya iyagoo ay unisom iyo addunyeynaha muddo dheer soo wadan soomaaliya gacan ku-haynteeda iyo wadi wadisteeda iyo la dagaalanka maaragtay ilaa waxaad muuqataa inaan maaragtay hadda aynaan saynu rabno aanu joogino ciidamadii la dhashino mushaaro fiican loo ballan qaadino ay muuqato dad badan shaki ku jiraba hadda oo ka shakiyayo oo dalka oo dhan u arko maaragtay howlgalaan meeshii la haweenaan marin islamarkaana muuqato ciidamadii soomaaliyeed inaan ciidamo qalin oo fiican uga dhisayn oo soomaaliya ka difaaca eriya dhulba iyo maxay tay keenana nabadgelyo ballaaran oo soomaaliya kusoo nabadgelyo ballaaran soomaaliya kusoo lagu soo badbaado iyadoo la rajeynayo insha allah sidaaan ka rajeynayno isaga maxay ahaytay wax kasta isaga ilaahay kari karaa in wax kasta maysano siyo jidkasan arrintaas saasay u muuqataa waxaa kaloo soo raaca siyaasadda san oo ishaysiga ah oo ah maxay haytooy isqabsiga iyo koox yaroo rabta inay soomaaliya afdo oo iyagu danahooda ku fushadaan iyana maaragtay yaa dhibaatada kale ina hortaagan waxaa kaloo ina hortaagan dhibaatooyin badan oo ka taagan dhulkii laga kaxiyey dhalinyarada mada haroorsan ay kamid yihiin waqoob goboladeeda qaarkeed oo maanta eri go-aan oo dadkii dhibaatadeyna ku haysato waxaasoo dhan waa jira iyo dibadda dadka jooga oo kusoo qaxay oo adduunka jacaladiisa maaragtay dhibaatabadan ku haysato iyo wasaqda badda lagu shugayo umarahaasoo dhan weyo umaraha soomaaliya maanta inka taagan oo u baahan in la helo siyaasiyiin xilkas ah oo meereysa danka umada soomaaliyad hegsanayso
xildhibaane waay joog hore ayaa tahay siyaasadda dalka waad u joogtay mudanayaasha hore ee baarlamaanka ayaad ka tirsanayd markaad eegto xaalka sida uu yahay in wasiiro lasoo magacaabo haddana laga laabto maxay ka dhigan tahay horta waxa weeye arrinaha laga xumaado wey maxay haytay horta madaxa wasaarada oo ugu badnaa oo lixdanayi ahaa soomaaliya lixdan lixdan wasiir wasiiro iyo wasiira ku-xigeen iyo wasiir dowladnimo qaadi karto kaasoo waxay ahayd dhibaato weyn oo culus oo aan loo baahnayn midda kaleeto dadku waxay saluugeen oo ah dadka ku jira baarlamanka saluugeen oo arkeen inay maaragtay aan habboonayn in loo buu burburiyo qaranka qof iyo ama dhow qof dartiis loo dhibaateeyana arrin loo baahan yahay maahayn laakiin xilkaasnin ay sameeyeen baarlamanku haddaad run waxa u noqotid inay diiwaaneen iyo ra-iisul wasaaraha oo aad ka muuqatay inaan nix awoodi aanub ahayn madaxweynaha iyo groupkiisu inay u yeedhiyeen oo tiina iskaga dhaqmay arrintaas waxay ahayd arrin aan la qaadan karin sida baarlamanku ka yeelana waa fiican yahay laakiin su-aal baa dadka isweydiinaya waxay leeyihin badnaankanu ma dana kale u jeedaaniin oo inay dancan ayaa ku jira kuraasiyad iyo xoodo ayaa ku jira u diideen mise dhab bay u jeedaan oo dan qarin bay ka talinayaan taas waya su-aasha hadda la isweydiinayaa haddii ay dan qarin ka talinayaan waxaan u malaynaya meeshooda ku joogayaan oo ku adkaysanayaan oo waay waxay dooni doonaan inay yidhaahdaan anagu xataa ma qaadanayno wasaarada mabagelayn dowladda dadka halaga keeno laakiin dad soomaalia maanta ka saari kara dhibaatada qaranka gaarsiin kara heerkii la community alla keeno taas ayaa ayaynu ku arki doonaa marka qiyaas baynu qaadan doonaa hadda qiyaasta inoo soo baxda hore waxa weye way diideen golihii wasaalada ma haddii sideeda waxyar lala qaado lasoo celiyo waxyar la daayo ma yeeli doonaan mise waa madax yaa la isa su-aalayaa waxaa la isa su-aalayaa markaa maqsi waday doonaan tallaabadan ay qaadeen oo hadda ay taagan yihiin inay maaragtay wax saxaaniin khaladada jira oo dhacay iyo farageynta ay ku hayaaniin dad maamulo ka tirsan sida maamulada ka tirsan maxay saddexda gobol oo la dhisay ninka madaxdooda oo aad u gacagacamaynaya maxay waadara wax samaynta xukuumadda oo hawshiisi gaarka oo aan bafushanayn maaragtay degmooyinka madaxda laakiin uu ku dhex jiro howlo badan oo ninkaasoo sabab u ah maxay ahayd dacamaynta golaha golaha xukuumadda mar kastaba ama waqtiga cabdiweli ha noqoto ama hadda ha noqoto waxaan filayaa markaas in aynu arka arno insha allah iyagoo ku adkaystay in maaragtay inaanay kooxda rabta soomaaliya nabadgelyadeeda iyo daryeelkeeda in afduubaaniin oo dana gaagaabanay waleeyihiin kubulshadaan soomaaliya halkaa kasii wadaanin ayaynu ka rajeynaynaa baarlamanka insha allah